bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habe wacan u wanaagsan dhegeystayaal meel walba oo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saacdood iyo abdalsane magaalada muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xiran tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xiran tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayooban acul baa loogu tawgalay
bisha diseembar sanadka qodobada haddii rabi laga helo aanu kusoo qaadi doono barnaamijka wareega wararka dalsan waxaa ka mid noqon doono kulankii wada jirka ahaa ee labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya lagu waday maanta inay ka yeeshaan ama ay kaga doodaan miisaaniyada dowladda uu baaqday isfaham la-aan ee ogolayaasha baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya haddaba waxaan ila wadaagi doonaa waxyaabihii kalifay baaqashada kulankii baarlamaanka soomaaliya ee dooda culus ee hareysay kalafadhigii maanta ay ku madlaasanaayeen mudanayaasha labada aqaal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxbaa kale noocaawa idiin soo gudbin doona haddii rabi laga helo waxaa ka mid noqon doono xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo si weyn u taageeray qorshaha cunaqabateynta hubka ee soomaaliya laga qaaday haddaba waxaan idinla wadaagi doonaa warar iyo macluumaad ku aadan isla mid waxaad daawad waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka wareega wararka dalsan madaxtooyada soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay hanaankii uu soo maray cunaqabateynta hubka ee laga qaaday dalkeenna la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlayo ayaanu caawa ah idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad caawa barnaamijkeena ku dhegeysan doontaan haddii rabweyne uu idmo dowladda dad ay dowladda soomaaliya ay ku amartay in laba bil gudahood ay uga guuraan dhulkii debdemiska oo banaanbaxyo cabashaha maanta ka dhigay magaalada muqdisho cabashadooda iyo waxa ay daaran tahay ayaanu sidoo kale idiin soo gudbin doonaa hay-adda maareynta musiibooyinka qarankuna waxa ay deeq ay ka guddoontay dowladda turkiga caawa ayaanu idinla wadaagi doonaa warar arrintaasi ku aadan sidoo kale waxaan idinla wadaagi doonaa dowladda u k oo dhaqdhaqaaqyada iska soo horjeeda ee dhinacyada mucaaradka ee xukuumadda garowe faragelisay waan idiin soo gudbin doonaa somalilanna waxay walay kasoo saartay qaadista cunaqabateynta hubka ee soomaaliya laga qaaday warbixin kasoo baxday wasaaradda arrimaha dibadda somalilan ayaanu sidoo kale caawa barnaamijkeena kusoo baahin doonaa qodobadaasi waxaynu kusoo koray ayaa dhegeysan doontaan waa farsamadii cabdiwahaab cabdiqaadir
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hoosunaa inta jigan ayaa laga rabaa
waa hagaag dhegeystayaal meel walba waa joogtaan waxaanu idin leenahay saaxiibayaal habeen wacan u wanaagsan raadiyaha dalsane magaalada muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan muwjada hirka dherarkeedu kuwii sagaashan iyo bixshan magaarsiisakaraan dhegeystayaashiina ku sugan gobolka ee golaha ammaanka ee qaramada midoobe oo cunaqabateyntii hubka ama dhinaca hubka ee saarneed soomaaliya ka qaaday iyo xukuumad madaxtooyada soomaaliya oo faafaahin ka bixisay hanaankii ay soo mareen barnaamijka la xidhiidha cunaqabateynta hubka ee soomaaliya saarneed muddo kow iyo soddon sana hase yeeshee waxaa ka horumarinaya war ee ka soo baxay ee agaasimaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka oo uu kusoo dhaweynayo go-aanka ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyada nisa mahad maxamed salaad ayaa war uu ee, soo saaray ama uu kasoo saaray go-aankii ee xalay kasoo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasi oo cunaqabateynta hubka looga qaadayo dalkeena ayaa waxa uu kusoo dhaweeyey go-aanka qaramada midoobay waxaana uu sheegay in fursad muhiima ay tahay in kow iyo soddon sano kadib dalkeenna laga qaado xayraadii dhinaca hubka ay saarneyd sidoo kale taliyaha nisa oo hadalkiisa sii watay ayaa shaaca ka qaaday in go-aankani uu kusoo aaday xilli xasaasi ah oo muhiim ah islamarkaasina muhiim u ah guud ahaan dadka soomaaliyeed waxaa kale uu hoosta ka xariiqay in fursad weyn ay tahay marka la eego ee waqtigan oo uu kusoo aaday cunaqabateynta hubka ee laga qaaday soomaaliya taliyaha nabad sugidda waxa uu tilmaamay in go-aankan wax weyn uu ka bedeli doono dhismaha ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ayna heli doonaan qalab iyo hub casri ah waxa uu u mahad celiyey madaxweynaha ra-iisul wasaaraha dhammaan mas-uuliyiintii kala duwanaa ee waqtiga ku bixiyey in soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka ee saarneed kow iyo soddon sano taasi oo laga soo bilaabayo kun iyo sagaal boqol labiyo sagaashankii dhinaca kale barnaamijka ee cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya oo in muddaa dowladda soomaaliya ee dadaal ay ku bixinaysay siday ku timaaday in cunaqabateynta hubka ee laga qaado dalkeenna ayaa waxaa ee, warbaahinta la wadaagay xuseen macalin la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee dhinaca arrimaha amniga raalihada dhegeystayaal ciladaasi dhinaca kaleeto haddii aanu fiirino ee, qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa iyaguna soo dhaweeya cunaqabateyntii hubka ee laga qaaday soomaaliya
waa farxad madaxweynuhu awalbu noo sheegay oo uu soo guddoomiyo soo arkay oo laga ballan qaaday inay dhacayso taa keliya maahan hadda deen cafintii ka dambayso marka waa guul u soo hoyatay soomaalidu meelay joogtaba dee dowladdu waxay u leedahay dowladdu dagaal bay ku jirtaa waxay noqonaysaa dowlad madax bannaan oo haysata wixii ay wax isaga celin lahayd marka waa farxad dowlad keliya maahana soomaaliya oo dhan intaas waxaa lagu soo waday oo dagaalku socday waxay ahayd dadaal gaar ah iyo wax laysku keenkeenay hadda waxaan noqonaynaa dowlad arrimaheedu u buuxaan waxaana rajaynayaa sida iyaguba sheegeen golaha amnigu in gacanna laku siin doono dhul ammaana oo wax lagu kaydiyo maxaa yeelay dowladdu dee hab wixii dowlad lagu arki jiray la imaanaysaa cunaqabataynta in la qaado waxay ahayd waxaan hor taagnaa labiyo soddon sano haddana markii annagana laka qaaday dowladda laga qaaday waxaa la saaray shabaabka waariirtaa la saaray cunaqabatayn marka dee arrin waxay ahayd awal laysku raaci waayey labiyo soddon sano ayaannu ku jirnay sacbooley iyo basar hadda waxaan noqonaynaa dowlad taama oo gudato waajibaadka laga rabo maxaa qorsho laga qaban karaa marka suuqyada madow ee hubka ku yaala magaalada muqdisho
xal baa imaanaya hub dowladda iyo shacbigu ma wada haysan karaan hadda shacbigu waxay haysteen sidooda badan macawisleedaa maqlaysa hubkooda ayagaa wati wixii bay xagga kale u rogeen waana wax lagu farxo marka een, markay dee dani tagto oo dee qawaariijta la banneeyo dhulka dee hub dadku ma haysan karo shacbigaah waa midkay isku laynhayaan midka imaanayaana iyaga u imaan mahayee wuxuu imaanaya dowladda iyo gacan adag buu gelhaya
dee guusha waxaan leeyahay hambalyo insha allahu dowladda soomaaliya waa farxad
guud ahaan een, madaxweynaha iyo xukuumadda iyo cid kasta oo dabcan muddaa laga soo shaqaynaya rool ku lahayd in guushaas la gaadho waxaan leeyahay hambalyo Een, ciidamada qalabka sida geesiyaashaha soomaaliyeed ee duruufaha adag ku dagaalamayay hambalyo aan leeyahay Een, waa guul runtii sidaad sheegtay ee soomaaliya u soo hoyatay oo awood inoo siinaysa inaynu ka adkaano khawaariijta insha allahu tacaala marka maxay soomaaliya uga dhigan tahay xilligan waqtigan la joogo waxay uga dhigan tahay dee sidaad og tahay dalku wuxuu ku jiraa een, dagaal uu kula jiro khawaariijta een, oo runtii lix iyo toban sano dalkan soomaaliyeed dhibaato iyo dagaal ku haysay Een, ciidamadeennuna baahi badan ayay u qabeen inay helaan hub taya leh oo ay khawaariijta kaga adkaadaan marka waxay uga- uga dhigan tahay in ciidamadeenu ay capacity ama ama awood badan ay heli doonaan insha allahu marka tacaala xildhibaane su-aasha ugu dambeysa waxay tahay tan hubka qaadistan cunaqabateynta waa halis kale meel isdhihi kara maadaama soomaaliya hadda meelo ka mida weli dagaal qabaa'ilaad marka qaar ay ka dhacaan ma isdhihi karaa taas Ah, waxaan is leeyahay een, een, dowladda soomaaliya waxay awood u yeelan doontaa hubka inay si si fiican waana u leedahay inay u maamusho een, cadowga lagula dagaalamo gacanta een, inkastay nasiib darro tahay beelaha soomaaliyeed soddon sano afartan sano kadib inay weli isdilayaan nasiib darro ay tahay haddana een, inaanay gacanta dadka shacabka ama dad aan mas-uul ahayn aanu hubku geli doonin ee ciidamada qalabka sida ay isticmaali doonaan oo dhibaatooyinka waaweyn ee shabaabku dalka ku hayo iyo kuwa yaryar ee hadda beelaha soomaaliyeed ee isdilaya labadaba ay awood u yeelan doonaan ciidamada qalabka sida inay gacanta ku dhigaan oo dalka amarkiisa iyo kala dambayntiisa soo celiyaan saasaan rajaynaya
dadaal dheer dheer dheer oo loo galay kabacdi waxaa lagu guulaystay soomaaliya inay xor u hesho inay soo gadan karto hubka ay u baahan tahay si ay cadow iskaga celiso waxaad ogtihiin soomaaliya culeyska ugu badan oo haystaa waxaa weeye dhinaca amniga dhinaca amnigana maxaa la yidhaahdaa kuwa nabad- nabadiidka ah waxaa looga adkaan karaa in la haysto een, qalab fiican oo ciidanka yaga la qalabeeyo runtii qof kasta oo soomaali ah farxad weyn bay u tahay Een, maxaa la yidhahda dadka soomaaliyeed iyo meel kastay joogaan iyo xukuumadda soomaaliyeed waxay u tahay farxad weyn u tahay Ee, waan hambalaynaynaa dadaalkii la soo maray oo muddo dheer soo qaatay Een, haddaanay helinin soomaaliya inay hesho hub ay ku dagaal gasho oo ay nabadiidka isaga celisana mar kastaba wax hadda dhibaatooyinka socda ayaa soconaya balse waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo in maxaa la yidhahda xukuumaddu ay gacanta ku qabato oo ay noqoto dariiqa keliya hubka soo gelaayo inay noqoto dhinaca xukuumadda noqoto oo aan maxaa la yidhaahdaa een, laga shaqeeyo inaan loo baahanin hubka shacab gacantiisa ku jira ee ay hesho dowladdu hub ay u madax bannaan tahay oo ay cadowga u hortegi karto marka tani maxay uga dhigan tahay shacabka soomaaliyeed sidii runtii waa guul aad u weyn weeye oo taariikhi ah muddo soddon sannadood ku dhowaad ah ee maxaa la yidhaha culays saarnaa inuu maanta ka wareego waxay shacabka soomaaliya tusinaysaa in maxaa la yidhaha dadaalkii la soo galay oo ay dowladdu soo gashay iyo maxaa la yidhaahdaa ee shaqadii la qabtay ee miro dhalkeedii bay tusinaysaa qof kastoo shacabka soomaaliya maanta inta wuxuu ku naaloonayo inay dowlad soomaaliyeed oo xooggan oo hub xooggan haysataa ay maanta inta shaqogelayso runtii waana een, arrin hilidiiladeeda iskale
Een, horta ummadda soomaaliyeed een, waxaan leeyahay hambalyo marka koowaad een, waxaa soo hoyatay guul taariikhi ah Een, ugu dambeyn markii noogu dambeysay annaga cunaqabateynta hubka soomaaliya la saaray waxay ahayd kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii oo muddo aad u fog laga joogo waxayna ahayd ku- burbur ku yimid qarankeeni maantana waxaan dareemaynaa inuu yiri mid isbeddel waxaan rabaa si qaas inaan ugu hambalyeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo een, intii ka soo shaqaysay ee hadday noqon lahayd safiiro hadday noqon lahayd dadkii waktigooda geliyey hadday noqon lahayd qareenno intaba waxaan leeyahay mahadaha idinka gaadho waxaa noo soo hoyseen guul taariikhi ah waana ku far- waanu ku faraxsannahay waana idiin hambalyeynaynaa Hore soomaaliya maxay uga dhigan tahay xildhibaan soomaaliya waxay uga dhigan tahay niow een, eh, eh, gaajo guri ogaana hayse saa hore u iriba gaajo guri ogaana haysay oo ciidankeena soomaaliya waxay ahayd dad wadamo shisheeye intay noo keenaan waxyaabo yaryara hub yar inta naloo keena la yidhi soomaaliya hubaana siiye laakiin maanta waxaan awood u yeelanahay awood u yeel- u leenahay ayna nooga dhigan tahay inaan waddankaan rabno kasoo adeegan karno inaan si buuxdo qaranka ciidamadeena qalabka sida loo qalabayn karo mataqaanaaye maanta beddelka een, amni soomna ay noo geli doonto ciidan qaranka soomaaliyeed ay leeyihiin oo awood buuxda leh oo maanta ninka amnisonka intuu xiran yahay iyo in kasii badanba loo xiri doono si si mataqaanaa oo awood badan oo qiimo badan ay u shaqo geli doonaan disembar labadeedii laba kun iyo saddex iyo labaatankii waxaan halkan ku soo jeedinaynaa annagoo dhammaantay ka tirsan guddiga difaaca een, war murtiyeed ku saabsan cunaqabataynta hubkii laga qaaday soomaaliya guddiga difaaca ee golaha shacabku waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan dhammaan shacabka soomaaliyeed guusha taariikhiga ay u soo hooyatay soddon iyo laba sano kadib in cunaqabatayntii hubka laga qaado soomaaliya waxay ammaanayaan juhdiga madaxweynaha iyo xukuumaddu ay geliyeen ka midho dhalinta rukunnadii ugu waaweynaa ee dibuyegleelidda dowlad dhiska xoraynta dalka hanashada amniga iyo soo celinta karaamadii iyo sharafkii soomaaliyeed waxaan u mahad celinaynaa haddaan gudinahay golaha ammaanka oo ku dhiiraday in soomaaliya maanta istaahisho in xayiraadda hubka laga qaado cadowga soomaaliyeed waxaan leenahay maanta waa maalin taariikhi ah biidmillaah haraagiinnana waa la horgufi doonaa guddiga oo garab taagan ciidanka xoogga dalka dareensanna ahmiyadda qaadidda xayiraadda u leedahay ciidankeenna waxaan si dhow ula socon doonnaa hufnaanta shaqo isticmaalka hubka iyo ilaalinta inaan hubku gelin gacan khaldan oo ka baxsan nidaamka dawliga ah ixtiraamaanna iyo u hoggaansana- iyo u hoggaansanaasha hoggaansanaanta shuruucda caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee lagu dhaqo hubka noocyadiisa kala duwan wabilaahi towfiiq
bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanuu hantidaad dhigataa horarkaa ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood hal gandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo allow balaaye ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid ah xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo xamar weyne
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaaddo xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
isbuunyada ee Dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waa anigii dibdiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dushacsan maraya calashaan washata isbuunyada ee dubaay amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxadeyda isbuunyada Dubai wax lagu doorsado oo laga doorta lawaa dalkeena ballaaran dadka ku dhex nool dubay bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodariyada Dubai dug markaad tiraada raaxaad ka dareenta oo durbo waad gamaadaa dig fadhiyada ka sii daran dahab way ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumin Dubai baa loo guglaayoo fadhigooda loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodariyada kale ah furmadoobaha dubai vib medical matrix superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodariyadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waa baraaxo socotee shib iska dheh warshadda isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshaddu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daar salaam ama waxfaanaanta sileer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal kow iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal kow iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal kow iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal kow iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo mar inay martidaa soo socotay qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo qolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah jiraa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somta ee leh waa xirma daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkadu ugu talagashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogan afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda bersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lix hal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cillaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badan baa ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar mango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar mango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarketyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faahfaahintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado qaado يعرف بالمذاق
waan ku salaamay kaa qaaday see tahay fiicana degdegsanida haa dukaankanan u dooranayaa saabuun qubays malaha dharkaaga saabuun kuma mayrtid ha dhihin waxaan ku dhaqdaa saabuunta birmada ee b ilaa waa iska socotaaya islama socotid oo maxaad ku tidhi jeebkaaga u darnida kuma fahmin waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo weliba nadiif ka dhigaysa jirka calashaantayadeeda ma saabuunta birmada ee b ba ka fiiri saabuunta dusheeda waxaa ku qoran bath and landary micnaheeduna yahay waxaa loogu talagalay saabuuntan qubays iyo dhaqdhaqis ilaa wixii tayala wax kuu tara weliba saabuunta birimada ah ee ba waa weyn tahay waana laba boqol oo garaam bilkaa ma dhammaatay ogow shib iska dheh wixii taya lahaa ileen wax kuu tara u kala wareeg gurigaagaad ka wadaa haaya ku baashaal qubays iyo dhaqdhaqis saabuunta birimada ah ee b shib iska dheh waxaa lagu sameeyey dalka indonesia oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kaloo ay kuu keentay shirkadda sagal wholesalers waxaadna ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo lagu iibiyo saabuun ama ugu hagaag sagal wholesalers oo ku yaala bakaara qaybta bagaashka wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel fog ama ka wac eber lix hal toddobo toddobaatan iyo toddoba soddon iyo lix soddon iyo lix ama eber lix hal shan toddobaatan iyo sagaal eber sagaal soddon iyo lix shirkadda sagal tayadu waa muhiim
yaa amaa taqaan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays
hagaag dhegeystayaal mar kale habee wanaagsan ayaanu dilanaa markan haddii aanu fiirno wasiirka wasaaradda qorsheynta dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta daafuray shirka wadatashiga golaha horumarinta qaranka oo ay kasoo qeybgaleen wasiirada wasaaradaha qorsheynta dowlad goboleedyada dalka haddaba eh, ahmiyadda shirkan uu leeyahay ayuu maanta warbaahinta la wadaagay wasiirka qorsheynta soomaaliya
waxaan aada iyo aada iyo aada ugu faraxsanahay maanta inuu noo qabsoomo eh, kulankeedii joogtada ahaa oo aan ugu talagalnay inaan mar kasta ugu tashanno Eh, sidaad ogtihiin golahan golihii arrimaha horumarinta dalka looga tashanay waaye Eh, golaha horumar ahaan eh, qorshaha dalka iyo eh, arrimaha horumarka dalka go-aanadooda lagu gaarayay waxaa xubno ka ah wasaaradda qorsheynta ee maamul goboleedyada iyo wasaaradda qorsheynta eh, dowladda federaalka soomaaliya waxaan u maleynaa kulankii dhowr iyo tobanaad waaye inta aan joogno sanadka iyo saddexda bil aada iyo aadaan ugu faraxsanahay eh, doorka wada shaqeynta wasiirada ka ka dhexeysa iyo agaasimayaasha guudba eh, dad isku dan ah hal ajando oo qaran ka shaqeynayo una shaqeynayo sidii service deliveryga horumarka arrimaha mashaariicda dalka sida ugu fiicanna loo balaangarayn lahaa loona fulin lahaa loona dabageli lahaa oo m n e-geeda iyo waxeeda si loo hubiyo in mashaariicdaas iyo horumarkaas laga shaqeeyey impact nolosha soomaaliyeed ee ay- ay gaarsiiso waxaan aada iyo aada idinku soo dhaweynayaa kulankan inaad halkan u imaadeen oo aad kasoo safarteen deegaanadii aad ka timaadeen annagoo weliba og duruufta iyo aafada dalka saameysay ee maxaan ku dhahaa daadadka el nino Eh, qof kastaba weliba dee marka la fiiriyo markii hore mushkilaadka hal meele inay ka dhacda loo wada gurmadi jiray hadda waa qiyaasaysaan almost every state saameynta xooggooda hawada gaartay ilaahay waxaan ugu tuugeynaa dadkeena soomaaliyeed ee aafadaas ay gaartay ilaahay inuu u fududeeyo sidaa la socotaan eh, brogaraamka mar kasta aan inta loo imaado laga hadlo waxaa ugu muhiimsan in la qorsheeyo waxyaabaha aan rabna inaan qabanno eh, bilaha soo socda iyo sanadka soo socda waxaan ka shaqeyneynay oo aan dhexda kaga jirno weliba gabagaba hadda marayo qorshihii horumarka qaranka sagaalaad oo noo dhammaan rabo hal sano oo kow ay noo dhimaan inay harsantahay labada kun labaatan iyo afarta waxaan soo gabagabeynay shan bil ilaa iyo saddex bil ka hor eh, midterm reviewgii amaba qiimeyntii muddada dhexe ee qorshihi horumarta horumarka qaranka sagaalaad oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkaba si wadajir ay ka wada shaqeeyaan ribord aada iyo aada u qiimo badan ayaa kasoo baxay oo maxaan ku dhahaa eh, aad adinkaba qeyb ka ahaydeen oo lagu qiimeynayay shanta sano oo qorshahaas la suubiyeyna maxaa inoo qabsoomay maxaanan inoo qabsoomin iyo sida lagu sixi karo sanadka noo haray inta laga faa'iideysan karo intaasaa ahayd waxaan bogaadinayaa annagoo og in qorshahaas ay saameyn ku yeelatay eh, covid 19kii iyo da- abaarihii aa ogeedeen ee eh, horaantii markii qorshaha la bilaabay uu la beegsaday iyo arrintii eh, maxaan ku dhahaa anyaxii iyo dhibaatada badan us- ku suubisay beerihii iyo dalagii arrimahaas oo dhan asoo la kowsaday haddana qorshaha inta ka fulay guulo waaweyn aa laga gaaray guulahaas aadka u waaweynka eh, waxaa maalin horeenta lasoo gabagabeeyey oo warbixin xoog la eh, laga sameeyey waxa la dhaho eh, somalia integrated household budget survey oo ah eh, sahankii eh, qoyska soomaaliyeed ee maxaan ku dhahaa eh, warbixintii laga sameeyo ilaa iyo sideed kun todoba sagaal kun oo qofood oo dee warbixin xoog badan oo aada u ballaaran bay ahayd hay-adda statisticada ay sameysay Eh, halbeegyadii lagu soo saaray waxaa ka mid ahaa bafartiga amaba heerka saboolnimada dadka soomaaliyeed in hoos u dhac shan iyo toban boqolkiiba uu ku dhacay oo ahayd markii hore boqolkiiba lixdan iyo sagaal haddana uu noqday boqolkiiba konton iyo afar dhibic afar boqolkiiba konton iyo afar dhibic afar marka loo fiiriyo sanadkii markii mashruucan ee qorshaha horumarka qaranka la bilaabay ka hor shan iyo toban inuu hoos u dhaco halbeeg yar maaha halbeeg aada iyo aada u weyn oo qof kasta oo is- isbeddelkaas iyo shaqadaas iyo eh, hay-adahan ka shaqeeyey mashaariicda tirada badna ee wasaarad kastaba qeyb ay ka ahayd inta ka shaqeysa oo dhan waa wax ay browd of ku dareemi karto inaan hoos u dhignay faqriga soomaaliya levelkiisa boqolkiiba shan iyo toban wax aada iyo aada u weyn waaye waxaasna waxay ku imaadeen mashaariicda aad maamusheen ee aada balangareyseen oo aada qeyb ka aheedeen ee laga fuliyo degaan kastoo soomaaliyeed impactiga nolosha ay ku suubisay ayaa waxay waxaa lagu cabiraa halbeegyada lagu cabiray ka mid tahay waxaan soo saarnay poverty analysis report oo asigana dee arrimahaas iyo kuwa kalentana wada qiimeynaya kaasna saldhig u ahaa oo adduunyada dadkii nala shaqeynayay world bank iyo i m f oo dhan bay nala qaateen so marka markii mashruucan eh, qorshahan la bilaabayay iyo maanta way kala duwan tahay marka maanta halbeega oo meesha noo yaalla waa kaas sanadka inoo dhiman iyo midka kalentoon maanta asi naftiisa ajandaha noogu jirana waxaan qiyaasaynaa intaas in lamid inaan hoos u dhigno oo aan saboolnimadeenna ay mar kastaba hoos u dhacdo si marka ugu dambeysa horumar la qeybsado dadka oo dhan wada gaaro inclusive ah oo dadka dhan noloshooda gaara khaasatan kuwa nugul oo horumarka u baahan in ay nolosha iyo horumar iyo waxbarasho iyo caafimaad iyo wax kastay u baahan yihiin hadba inta karaankeenna ah mar kastaba inaan gaarsiino marka guushaas golahaana horta sheegan karo inta kaleeto garabku nagu nagu siisay oo qeyb ka ahayd guushaas oo wasaaradaha kale oo kala duwan ahna ayagana waxay kuleeyihiin qof kastaba dadaalkii iyo doorkii uu ku lahaa ayadana waa isku wada bogaadinaynaa wasiir kastoo halkan fadhiya iyo agaasimo guud oo howlaha technicalka u xil saaran oo oo guushaas noo suurageliyey Eh, maanta qodobka eh, inuusa la socotaan dowladdan xukuumaddan hadda aan anigu qeybta ka ahay adinkana dee dowladaha maamul goboleedka aada qeyb ka tihiin ee dadaalada wadajirka oo heer federaal iyo heer dowladba goboleedba ay ka shaqeynayaan guulo waaweyn ee sanadkii iyo saddexda bil ilaa iyo afarta bilood lasoo dhaafay ee gaartay markaan imaanay arrintii abaaraha ayaa ugu horreysay oo qof kastoo annaga naga mid ah dadaal badan uu geliyey in lagu guuleysto oo dadkeenna laga ilaaliyo inay famin dalkeena ay ka dhacdo guushaas dadka dhanaa wada lahaa waa loo wada gurmuday dowladdaa iska lahayd hogaanka ugu sarreeya iyo hogaanka maamul goboleedyadaba iyo inta ka shaqeysa intaba alxamdulilah waa ogeedeen howlo badan oo kale oo security dadka laga qabanayo oo aada muqdisho inta aada joogtaana ka aragteen amniga iyo nabadda iyo maxaan ku dhahaa niyadda dadka soomaaliyeed ka muuqato marka laga eego xagga amniga dalka guulo waaweynaa laga gaaray xagga shabaabka iyo la dagaalkiisana waa ogtihiin markii dowladdan madaxweyne xasan sheekh iyo xamse ra-iisul wasaare xamse cabdi barre imaadeen meelahana dagaalada laga bilaabay magaalada afkeeda haddana waxay maraysaa saddex afar boqol oo kilomitarka xagga ayada nafteeda guulo aada u waaweyna laga gaaray daadadkan iyo roobabka ayaa hadda xoogaa hakii laakiin haddana sidii si lamid ahaa loo sii laba jibaari doonaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaan soomaaliya ku biirnay ururka east african community-ga oo ah wadamo todoba wadan ay ku bahoobeen oo ay soomaaliya haddii qeyb ka noqotona saddex boqol oo milyan oo dad oo east africa community oo dhan aan qeyb ka noqonayna hal sano dadaal socda ayay ahayd Eh, wasaaradihii sida weynka technical ugu shaqeeya wasaaradda qorsheynta ka mid ahayd oo dee qeybta dhaqaalaha iyo markii verificationka waxaa laga shaqeynaya aan hormuudka ahayn waxaan aada iyo aada ugu faraxsannahay labaatan iyo afartii bisha november inaan qeyb ka ahaa guddigii eh, wafdigii madaxweynaha hogaaminayay oo maalintii markhaatiga aan ku biireynay eh, dowladda soomaaliya inay qeyb ka noqoto east africa sharaf weyn ayay noo tahay dowladda soomaaliyeed qof kastoo qayb ka ah oo markhaati ka ah waqtigan inuu joogo inaan eh, maxaan ku dhahaa association intaas la eg oo weliba dee dhaqaalo block dhaqaalo waaye waxa annaga aan ka shaqaynayna saameyn xoog ay kusoo ka samaynaysaa annaga waa nagaga sii duwan tahay dadka kale wasaaradaha kale maxaa dhacay wixii dhaqaale la xiriira investment la xiriira trade la xiriira integration la xiriira waa wasaaradaha ee saameynta ku leh ee- ee ee ka faa'iidaya ee suuragelin suuragelintaas shacabka soomaaliyeed ay ka faa'iidayaan waxaa ka mid ah wasaaradan halahan joogo ayadana hal sano oo soo jeed badan ayaa laga shaqaynaya hoggaan siyaasadeed iyo hoggaan eh, fulin iyo la talin intaba eh, technicaliba intaba waa waa lagu guuleystay shalay waxaa ayadana soomaaliya lagu guuleystay cunaqabateyntii hubka oo soddon iyo kow sano iyo bar iyo bar waa soddon iyo laba ku dhowaad soomaaliya saarneed waxay ahayd cunaqabateyntii ebed ugu dheereed ee waddan la saaro oo u n-ka muddo intaas la eg soomaaliya ayay ahayd dadaal dheer ka bacdi oo dee maxaan ku dhahaa wakti la geliyey oo maxaan ku dhahaa soomaaliya oo dhan ayna mataqaana taageere iyo ducaba ay la garab taagneed in dowladnimadeenna iyo heybadeenna iyo qarankeenaba in dowladda soomaaliya ay hub iyo ciidan iyo tababar iyo dadke ciidankeeda ay u sameyn karto si aan ugu guul gaarno shabaab iyo dagaalada ay ummadeena ku baabi'inayaan ay ku gumaanayaan waxaa qeyb weyn ka ahayd inaan u helno dee tababarkaan u baahanaha iyo hubkaan u baahanaha aada iyo aada nooga adkeed in aada noogala caawiyo arrintaas hub in dowladda soo gadato aada iyo aada u adkeed iska daa inaan hub soo gadaneen wadamada inay na caawiyaan raba markay ogolaadaan inay na caawiyaan markay arkaan cunaqabateynta na saaran iyo riboodka laga rabo si ay hub yar noo siiyaan inay gudbiyaan wadan kasta waxayna dhihi jireen waxaan maka bixi karno waqtigaana maba gelin karnaba Eh, kan soo buuxi kan buuxi intaan ribood garay maka bixi karna marka qofkii waxna sii laha xitaa waa ku adkeed maadaama dee caqabada aada iyo aada u tiro badan hubka noociisa levelka la geyn kara intana la siin kara waa koobneed haddana intaas nafteeda shuruuday u baahneed xitaa qofkii inuu ku caawiyo rabo xitaa ma sahlanin si ay ku caawin karaan arrimahaas marka shalay waa ayadan waa lagu guuleystay guul dadka soomaaliyeed oo dhan ay ayadana ku farxeen ayay ahayd dowladda soomaaliya marka progress day after day week after week month after a month muuqata aa la suubinoaya challenges-kana haystana waa tiro badan yihiin laakiin haddana progress inaan sameyno oo aan breakthrough sameyno oo aan ku guuleysano wixii la sameyn karo eh, eh, waa waa waa dowladnimadeena kor u qaadaysaa insha allah toddobada maalmood oo soo socota ilaa iyo tobanka bisha ama kow iyo tobanka bisha qiyaastii ka hor ayadana another breakthrough aada u weyn guul kala inoo soo socoto deen cafinta ah oo shan bilyan oo dollar oo dusha noo saarneed oo aan la dhaqaaqi weynin oo weliba lacagahaas lacagihii annaga aan qaadana bismaa waxaa ka tiro badnaa shan u jibaar waxaa ka badnaa lacagihii oo interestiga oo dowladda soomaaliya la saartay ayadana waa nalaga dhaafi doona shirkadda caalamiga hormuud 4g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac plus aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac plus waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo evc balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebookcom hormud hormud 4 g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
caam ahaan bulshadayna cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuumo maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasimo hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyo uu ku ladnaan dhakhaatiir cilmilo cudurrada daweyso oo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xidhiir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasimo waa ku diyaare cid walba ay la xiriir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegii caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalka waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasus lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxay isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaal ku shaqeeya waxaa ka mid a kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka urkujirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso afar iyo labaatan saac heegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi afar iyo labaatan saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tare biyaano ama wixii faafaanintasi dhan waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaaddo xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
subersin design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabbir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersin design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersin waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dhijitaal ah subersin brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersin brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersin dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku aburadhay ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotay qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa idinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay haa maraq digaaga jimbo haa iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isaga un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjumba keene martaa soo socote maraq digaaga jumba keene martaa soo socote maraq digaaga jumba keene martaa soo socote maraq digaaga jumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder x hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umri ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go-aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taas waaba sababtaan u sidho simi kaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu talagashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somt
guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareega wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan nidho ayada la socodsiinaya nabadgelyo